subax wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington aan ku horeyno ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa khudbad uu xalay ka jeediyey xuska munaasabadda maalinta calanka soomaaliya uga hadlay xaaladaha adag ee siyaasadeed ee uu dalku marayo khudbadda ra-iisul wasaaraha waxa ay daba socotay war-saxaafadeed uu isna soo saaray shalay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo taasoo uu uga jawaabay war murtiyeedkii ka soo baxay shirkii shalay kismaayo ugu soo gabagaboobay madaxda maamul goboleedyada haddaba warbixintan waxaa ka diyaarisay wariyaheena sahre cabdi axmed
khudbadda ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uu kaga hadlay dhinacyo badan oo xaaladda waddanka haatan uu maraya ah waxaase inteeda badan laga dhadhansan karay marxaladda siyaasadeed ee khilaafka xukuumadda dhexe ee federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada ee ka dhashay markii madaxda maamul goboleedyada ay soo saareen war murtiyoodkoodii shalay ee dhowr iyo tobanka qodob ahaa iyo samaysashadooda galo ay ku midaysan yihiin munaasabadii uu xalay ka hadlay ra-iisul wasaaraha ee sanad guuradii ka soo wareegatay markii la aas-aasay calanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ku beegan laba iyo tobanka bishani oktoobar lana sameeyey sanadkii kun iyo sagaal boqol konton iyo saddexdii wakhti haatan laga joogo lixdan iyo afar sano ayaa waxa uu yidhi calanku qiimo yeelan maayo haddii la waayo ciidan difaaca oo u dhinta sidaas daraaddeed waxaa ogaataan caawa waxaan halkaan u taaganahay lixdan iyo saddex sano kadib inay dad soomaaliyeed u soo dhinteen kuna bixiyeen dhiiggooda si annagu caawa aan halkan ugu noolaanno xorriyad si aan caawa halkan ugu dabbaaldegno calankaas dadkii soomaaliyeed oo nooga soo tegay noo keenay calankan iyo kuwa ka soo shaqeeyey inuu jiraba waxay nooga tageen farriimo kala duwan kow in wax aan midnimo ku weyno aan lagu keenayn khilaaf iyo isbaribaryaa waxay nooga tageen in nabad waxaan ku weyno aan lagu keenayn colaad iyo qalalaase dalka laga oogo waxay nooga tageen in walaalnimo iyo isqadarin waxaan ku weyno aan lagu helayn nacayb iyo xaasidnimo sidaas daraaddeed waxaan rabaa caawa inaan xasuusanno waxyaabahaan soo marnay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa intii uu waday khudbadiisaan munaasabadda habeenka calanka waxa uu si qoto dheer oo laga dheehan karay wejigiisa uu kaga hadlay marxaladda siyaasadeed ee wakhtigan waddanku uu marayo gaar ahaana maalmihii ugu dambaysay waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed haddii ay jiri jirtay toddobiyo labaatankii sano lasoo dhaafay in markii isjiijiid yimaado inay madaxduna i jabaan madaxda idin hortaagan ma aha kuwaas hadday jirto qof soomaaliyeed oo ka welwelsan maalmaa la qaybinaya ama buuq siyaasadeeda dhacaayo sidaas daraaddeed madaxdu qololkeeday ku laabanaysaa waxaan idin ballan qaadayaa inaan idinla mari doono ilaa meesha ugu dambaysa aan tegi doono soomaaliya waxay ku socotaa meel barwaaqo ah annagaa u jeednaa oo idiin soo aragnay dhulka barwaaqadaan u socon hadalka ra-iisul wasaaraha waxa uu dhinaca kale ku soo beegmayaa iyadoo war-saxaafadeed laga soo saaray xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu shalay ku sheegay inuu si dhow ula socday dareenka ay muujiyeen madaxda maamul goboleedyada lagama maarmaana ay tahay wada shaqayn iyo midnimo la helo si loo gaaro yoolka soomaaliya ee tiigsanayso keliya ma ahan khilaafka siyaasadeed ee sidoo kale ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxa uu khudbadiisan kaga hadlay halka ay hiigsanayaan iyo sidoo kale waxqabadka xukuumaddiisa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay sidii marka dadka soomaaliyeed aan ugu sheegno aan idiin sheegaynaa inay muuqato inuu dhaqaalihii soo hagaagayo inay muuqato inuu amnigii soo hagaagayo inay muuqato inay adduunyadii noo soo jeesatay inay muuqatay in soomaaliya dunidu maanta ay u aragto mustaqbalka dunida sidaas daraaddeed waxaan mar labaad codsanayaa inaanan ku noqon inay xaafadaha muqdisho kala xirxirnaadaan waxaan codsanayaa inaanan ku noqon inaan qabiil qabiil aanan iyo qabyaalo dib ugu noqon waxaan codsanayaa in sida walaalahaygii iga horeeya sheegeen aan kordhinno waxbarashada oon isticmaalno qalinka intaan isticmaali lahayn qori khudbadda ra-iisul wasaaraha xalay uu jeediyey waxaa dhinaca kale ay imaanaysaa saacado kadib markii lasoo xiray shirkii magaalada kismaayo uga socday hogaamiyaasha maamul goboleedyada ee ay qodobada ka soo saareen ayna ku midoobeen kaasi oo sidoo kale uu daba socday khilaafka muddada soo jiitamaya ee u dhexeeyey xukuumadda dhexe ee federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kaleeto madaxda maamul goboleedyada kuwaasi oo dhinaca aragtida ay ku kala leexdeen khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya wadamada sacuudiga iyo imaaraadka ay hogaaminayaan ee dhinaca ah iyo sidoo kale wadanka yare golofka ku yaala ee qatar taasi oo dhinaca kale marka la eego khilaafkeeda uu salka la gelayo qodobada qaar ka mida dastuurka ku jira ee ku salaysan cidda ay tahay inay ka arrimiso siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya
aaday umahadsan tahay saare cabdi axmed oo stuudiyaha ugu heleysa ayaana warbixintaasi noo diyaarisay halka ad kala socoteenna waa voice of america